gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo safar shaqo ku sugan dalka suudaan ayaa kulamo kala duwan kula qaatay dhigiisa dalkaasi suudaan magaalada khartuum ee caasimada u ah dalkaasi kulanka labada mas-uul ayaa intii uu socday waxa ay diiradda ku saarayeen xiriirka ka dhexeeya labada dowladood gaar ahaan baarlamaanada suudaan iyo soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu sheegay isagii wafdigiisu inay kulamada ay la qaateen mas-uuliyiinta ka socotay dalkaasi suudaan ay noqon doonaan kuwo miro dhal u ah baarlamaanka dalka soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka suudaan sidoo kale labada mas-uul ayaa kulankooda isla soo qaaday sidii baarlamaanka suudaan iyo kan soomaaliya uga wada shaqayn lahaayeen arrimaha la xiriira sharciyada dejintooda iyo sidoo kale hanaanka dib u egista arrimaha dastuurka iyo howlaha kale maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa safarkiisa waxaa ku heliyo tiro ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo kala qayb galaya casuumaad ay ka heleen dhigooda dalkaasi suudaan